إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum dhegaystayaal jimco wanaagsan ku soo dhowaada qodobada warka duhur ee raadiyoga alfurqaan diiradda jimcaha ayaa maanta lagu falanqeeyey barnaamijka shirqolka gaalada ee bishii ramadaan ka baxay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan guddoomiyihii hore ee maamulka hirshabeelle ayaa weerar afkah ku qaaday guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte xilli maamulkaasi uu ka dhexeeya khilaaf xooggan ciidamada maamulka somalilan ayaa hubiyaal ku garaacay shalay magaalada laasacaanood ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgale ka fuliyey gobolada banaadir iyo shabeellaha hoose ciidamada ay dowladda federaalka dhaawacay u geysatay iyagoo furimaha dagaalka ka baxsanaya ayaa kacabanaya in la dayaco waxaa halkooda kasii socda daliilka bareerka ah ee ciidamada dowladda federaalka u geysanayaan dadka ku dhaqan muqdisho iyagoo mar kale duleedka xamar ku dilay wiil dhallinyaro ah qaar ka mid ah beelaha dega gobolada dhexe ayaa cusboonaysiiyey beeco ay kula jiraan mujaahidiinta al-shabaab
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن maanta waa jimco taariikhda hijiriyada waxay ku beegan tahay sideedda bisha tobanaad kun afar boqol afartan iyo afarta hijiriyada kuna asteysan sideed iyo labaatanka bisha afaraad labada kun saddex iyo labaatan kusoo dhowaada warkii oo dhan diiradda jimcaha ayaa maanta lagu falanqeeyey barnaamijka shirqoolka gaalada ee bishii ramadaan ka baxay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan warbixintaasi waxaa inoo sii ambaqaadaya wariyahina mahad cubeyd diiradda jimcaha oo ah barnaamij toddobaadle ah ayaa maanta looga hadlay barnaamijkii shirqoolka gaalada ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan baahisay bishii ramadaan aynu soo dhaafnay barnaamijka waxaa marti ku ahaa aqoon-yahanka soomaaliyeed ee maxamuud ugaas ayadoona ay ka qaybgelayeen qaar ka mid ah dhageystayaasha idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan aqoon-yahan maxamuud ugaas ayaa mar lagu wareysanayay barnaamijka waxa uu tilmaamay in wadiiqooyinka ay gaaladu adeegsadaan ee ummadda muslimka ah ku shirqoolaan ay ka mid tahay in loo dejiyo manaahij waxbarasho islamarkaana loo furto madaaris lagu dhigayo manhajkaas barnaamijkan waxyaabaha uu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa hagardaamada gaaladu ay u soo maleegayso mujtamacaadkan muslimka ah iyo ummadda muslimka ah guud ahaanba iyo shirqoolka gaaladu waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu ictimaado inay ka mid tahay nidaamka waxbarasho iyo manhajta waxbarasho ee uu ku dadaalayay muddo dheer inuu wadamadan ka hirgeliyo waxaan marka aaminsanahay oo aan rabaa inaan ku daro iskuulku iyo jaamacadda iyo goobaha waxbarasho ee boqolkii sane lasoo dhaafay ama boqol iyo kontonkii sane lasoo dhaafay mujtamaca muslimka ee soomaaliyeed uu caruurtiisa markay sideed sano sagaal sano toban sano gaaraan uu geynayay ilaa ay dhowr iyo labaatan sano gaaraanna ay ku jirayeen waxaan rabaa inaan isxasuusino oo aan tilmaamo xaqiiqada ah in goobahaas waxbarasho iyo manhajkaas waxbarasho iyo nidaamkaas iyo iskuulku uu yahay meesha sida ugu fudud mujtamacan diintiisii iyo afkaartiisii iyo qiyamkiisii iyo yoolkiisii xataa laga bedelay dhanka kale dhegaystayaasheena nagala soo xiriiray dhanka internetka ayaa ka aragti dhiibtay barnaamijka shirqoolka gaalada haddii aan usoo noqdo aan maanta raygayga aan ka dhiibto oo barnaamijkii faca weyna ee bishii ramadaan ka baxay idaacadda islaamiga ah ee ahaa shirqoolka gaalada waxauu ahaa barnaamij aada iyo aad u baaxad weyn islamarkaasina inoo iftiimiyey sida ay hadba gaalo qudhunley ay u doonayso in ay ku qabsato islamarkaasina ay ku bedesho bulshada islaamka ah guud ahaan
aragtideyda haddaan ka dhiibto barnaamijka shirqoolada ee gaalada horta maxaa horta qofka sidiisaba oo muslimka ah iyo gaal heshiisna ma aha walaalna ma aha ehelna ma aha darisna ma aha waayo gaalka sidiisaba waa qof maaragta yacni oo rabo inuu ninka diinta islaamka heesto inuu maaragta yacni diintiisa ka bedelo sidaasi la mid ah dhegaystayaasheenna ku sugan wilaayada jubbooyinka ayaa iyaguna aragtidooda ka dhiibtay barnaamijkan looga hadlayay shirqoolada ay gaaladu u maleegayaan muslimiinta
barnaamijkan waxaa iiga baxay in nala tuusiyey oo naloo iftiimiyo tooshka hadda aan sheegaya noogula iftiimiyey sun noogula daray suugo iyo waxyaalo shiirshiiraya oo naftu ay yar rabto marka barnaamijka marka wuxuu xambaarsanaa ummaddaa sunti loo qoosheeyey ee gaaladu ay u qoosheysay ee ay rabtay inay siiso in la tusay taas horta nuxurkiisa dhabta ah wuxuuna ahaa waxay idaacaddan la tustay dagaal oo xabad la ridaa inay ka darnayd waxyaaba gaal- gaalada iyo muslimiinta ay ay ay u shirqooleysay barnaamijka sharqoolka gaalada ee ay bishii ramadaanee lasoo dhaafay diyaarisay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa ka koobnaa afar iyo labaatan xalqo waxaana la heli karaa isaga oo duuban gudoomiyihii hore ee maamulka hirshabeelle ayaa weerar afka ah ku qaaday gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte xili maamulkaasi oo ka dhexeeyo khilaaf xoogan cabdulaahi soomaali ayaa faahfaahinaya qodobkaasi iyadoo khilaaf oo u dhexeeyo madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawo iyo gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cisman kaas oo ay sidoo kale iskhilaafeen asiga iyo ku-xigeenadiisii ayaa waxaa jira siyaasiyiin eedeymo u jeedinaya cali jeyte isla markaana ku talinaya in xilka laga qaado waxaa ka mid a gudoomiyihii hore ee baarlamaanka hirshabeelle cismaan barre maxamed oo sheegaya in cali jeyte aanu maamul iyo kala dambayn ogolen islamarkaasina uu u dhaqmayo hab aan wanaagsanayn wuxuu sheegay inuu doonayo in siduu asiga rabo oo wax u dhigto islamarkaasina aysan taasi macquul ahayn loona baahan yahay in meesha laga wareejiyo waxaan rabaa shacabka reer hiiraan ee dhibaatada haysato oo ay maanta ugu weyn waa maamulka gobolkaas ka jiro Mm, haddii guddoomiyihii gobolka oo halkaas ay ka joogto guddoomiyihii ku-xigeenadii iyo maamulkiina ay kasoo horjeesteen dadkan aad og tahay meesha laisugu keeno waa qabaa'il la isku yimid dad meesha macaan ma ahayn ayagu xisbi kuma imaan maxaa diidi kara marka gobolkaas caawa inay guddoomiyaal gobollo kala fara badan ay ay ay guddoomiye gobol sheegtaan inay guddoomiye ku-xigeeno badan si ay so ay yimaadaan in dad kaloo rayd ay isbaaro dhigtaan maxaa diidaya dadka ilaa qoryihi waa haystaan waxa lagu kala sarreeyo waa dowladnimo ee qabiilnimo laguma kala sarreeyo waxaa rabaa marka maamulkaasi meesha ka jiro waa maamul ku fashilmay inay hogaamiyaan meeshaas dowladda hirshabeellaana uu fadhinaa inay isbeddel ka samayso waa maamulka gobolka ha oo ugu horreeya guddoomiyaha gobolka wuxuu sheegay inuu hoggaansami waayey amarkii maamulka hirshabeelle ee ahaa in la mideeyo canshuuraha islamarkaana arrinkaa uu gees maray isbaarooyinna u dhigtay waxay madax ku yihiin waa sharci hadday diidaan sharciga inay maamulaan oo ugu horeeya guddoomiyaha gobolka hadda dadku waa tashanayaan haddee ma ma eh, isbaara kuma xukumi karaan qof walba qorigiisu haystaa ha mar haddii isbaaro dhigteen maamulku wa- waxaa lagu ixtiraamaa inuu sharciga isaga ixtiraamo waa lagu ixtiraama maamul aan sharci ixtiraamaynin oo noocaas eh, ummaddaa hirshabeelle macnaha inay meesha kusii fiirsaan maaha gudoomiyihii hore baarlamaanka hirshabeelle cismaan barre maxamed waxa uu madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawo ugu baaqay in uu cali jeyte xilka ka qaado ma jirto dowlad isbarbar socoto ay dadka ay muxuu ahay wada xukumaan ma jirto dowlad waxay leedahay madaxweyne madaxweyne ku-xigeen ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare sida qaranka oo kale madaxweyne guudlaha waxaa laga rabaa shacabkaasi saa u madaxweyne ah dhibaatada haysato ee maamul xumada ah ee muxuu shacabkaasi yacni lagu haayo da dadkaasi qalinkiisa ay meesha ku joogaan inuu ka dulqaado cali jeyte ayaa wakhti sii horreeyey xili wararku ay sheegayeen in xilka laga qaadi rabo waxa uu bilaabay dagaalka ka dhanka ah xarakadda shabaabul mujaahidiin arrinta ayuu muddo ku soo caanamaalay iyadoo madaxweynaha hirshabeelle iyo weliba madaxweynaha dowladda federaalk ay ka baqayeen in haddii xilka qaadis lagu sameeyo arrintaas siyaasiyiin ay si kale uga faa'iidaystaan islamarkaana xaajada weji kale loo yeelo cali jeyte ayaa ku sugan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaana ku yimiday hoos u dhac siyaasadeed iminkana wuxuu ku soo arooray isbaaro iyo inuu ku madax adaygo madaxweynihiisii masiirkiisa siyaasiga ah ayaana u muuqday mid mugdi sii gelaya ciidamada maamulka somalilan ayaa hubiyaal ku garaacay shalay magaalada laascaanood maalinnimadii shalay ciidamada maamulka somalilan ayaa hubiyaal aan kala soc lahayn ku garaacay xaafado ka tirsan magaalada laascaanood ee gobolka sool hubiyaashan ayaa geesihi burbur soo gaaray qayba ka mid ah dhismayaal ku yaalay magaalada laascaanood waxaana ka waramay dhacdadan mid ka mid ah goobjoogo ku sugnaa magaalada ayaa wax weeyaan somalilan ay kusoo bilowday magaalada madaafiic Een, eh, weliba aagga een, je- dhakhtarka weyn eh, dhakhtarka guud ee magaalada Een, madafiyadaasi waxay qaar badan oo kamid ku dhaceen meelo banaan Een, qaar ka midi waxay ku dhaceen guryaha ay deganayeen dadka rayidka ah. Een, dhaawac baa jira dhowr qof ah Een, waxa weeyaan oo dad shacab ah oo qaarkood waxa weeyaan guryaha ay joogeen ay madafiyada ugu timi ciidamada somalilan ayaa duqeymo cashawaa'i ah ku garaaca magaalada laascaanood kaasoo waxyeelo kala duwan oo dhimasho dhaawac leh ay ka soo gaareen dad rayd ah ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalo ka fuliyey gobolada banaadir iyo shabeellaha hoose howlgalladaasi hashim ayaa ka waramaya haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa ku sugnaa agagaarka halka loo yaqaano xanaanada doorada ah ee ku taala degmada kaxda ee duleedka magaalada muqdisho faahfaahin dheeriyana kama aanaan helin khasaaraha qaraxaas ka soo gaaray ciidamadii lala beegsaday inta uu la egyahay dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaalo ku qaaday fariisamayaal ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal toosa ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye ay ka samaysteen deegaanka beri reeh ee hoostaga magaalada afgooye halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada yuganda ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay waddanka soomaaliya dhawaqa rasaasta ah ayaa laga maqlayay difaacyada ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xero ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin halka loo yaqaano buundada deegaanka sabiid ee hoostaga asna degmada afgooye ciidamo ay dowladda federaalka dhaawacay u geysatay iyagoo furimaha dagaalka ka baxsanaya ayaa ka cabanaya in la dayaco mar kale warkaani waxaa inoo haya cabdulaahi soomaali siddeed askari oo ka soo baxsaday furunta dagaalka ee degmada galcad ayaa shalay waxaa lagu dhaawacay inta u dhexaysa ceel cali axmed iyo moqokori waxaa dhabaha u galay ciidamo kale oo laga diray aadan yabaal si ay u soo laayaan amaba u soo qaqabtaan ciidamada baxsadka oo hadafkoodu ahaa in ay muqdisho soo gaaraan afar askari ayaa dagaalka ciidamada dowladda federaalka halkaa ku dhex maray uga nafweysay halka siddeedda dhaawacyada ahna loo soo qaaday magaalada aadan yabaal iyada oo aan loo naxariisanaynin askarta dhaawacanaya waxa ay ka baqayaan in si fiican loo daryeeli waayo maadaama la qabtay iyaga oo dagaalka ka cararaya waxay sidoo kale la kulmayeen weji aan qurxoonayn iyo hadalle aan wanaagsanayn dadka ku dhaqan moqokori aadan yabaal kowsar ceel cali axmed iyo deegaano kale oo ka agadhow ayaa si weyn waxay u hadalhayaan dagaalka shalay dhacay kaas oo diryaanka hubka la iswadaarsanayey la maqlayey waxaa xusid mudan inay jiraan ciidamo kale oo ka baxsaday degmada galcad kuwa soo aaday dhanka masaajid cali guduud si ay iyaguna usii gaaraan muqdisho ciidamadaas ayaa waxay ahayn kuwa keebla yuurar islamarkaana diyaar u ah inay la dagaalamaan ciddii isku dayday in ay furunta ku celiso sidii shalayba saaxiibadood ay ku sameeyeen askarta isku dayday in ay furunta ku celiso wuxuu baxsadka ciidamadu bilaabay markii xarakada shabaabul mujaahidiin ay labadlixaadisay weeraradeeda ka dhanka ah ciidamada kusoo duulay walaayaadka islaamiga ah dhowaana ayay ahayd markii budbud iyo masagawaay weeraro cagmarin ah ay ku qaadeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin halkaasna waxaa lagu laayay askar iyo saraakiil muhiim u ahaa dowladda federaalka ah arrintaas wax ay fariin u noqotay ciidamada galcad jooga oo u arka in aanay jirin xataa cid usoo gurmanaysa wax kale iska daay ciidanka galcad jooga ayaa waxay soo arkaan haad baa la waayey maadaama ciidamadii dhinacyada ka xigay sidii masagawaay iyo budbud la xasuuqay haraadigiina uu cararay sidoo kalena ciidankii joogay deegaanka caliyabaal ee duleedka ceeldheer ay cagaa wax ka dayeen oo ay dib ugu noqdeen ceeldheer qudheeda sida aawadeed ciidamadu waxay ku fikirayaan in haddii xarakada shabaabul mujaahidiin ay soo weerarto raqdooda tukuhu uu rifo doono sidii askar badan horay ugu dhacday taa ayaana keenaysa in ciidamada qaarkood ay fakadaan laakiinse waxaa xusid mudan in ciidamo aad u tiro badan weli halkaa ay ku sugan yihiin waxaa halkooda kasii socda dilalka bareerka ah ee ciidamada dowladda u geysanayaan dadka ku dhaqan muqdisho iyagoona mar kale duleedka xamar ku dilay wiil dhallinyaro ah askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa shalay qof shacab ah ku dilay siinka dheer ee duleedka muqdisho rasaas ayaa ciidamo ka tirsan dowladda federaalk waxay ku fureen gaari nooca hoomeyda ama caasiga loo yaqaano kaas oo ay saarnaayeen dad shacab ah waxaa ku dhintay rasaastaasi ay fureen askarta dowladda federaalka cabdisalaan sheekh xuseen halka tiro dad kalena ay dhaawac ka soo gaareen ehelada ninkan la dilay ayaa sheegay in wiilkooda aanan aasanaynin ilaa ay cadaalad ka helaan iyagoo intaa raaciyey marka xabadda lagu dhuftay uu dhigbax u dhintay xitaa goobaha caafimaadka aysan geenin askartii xabadda ku dhuftay xabadda ku dhufteen oo ogaadeen ninkan inay xabadda halisa ay ku dhegtay ciidankii way arkeen mana la qaadin gurmadna ma uusan helin dhiig joojinna ma helin isbitaalna loolama cararin dhiigbaxa u sii dhintay waxaan halkan ugu tacsiyinayaa oo gacanka xaq daran dishay walaalkeen cabdisalaan shiikh xuseen tigow asagoo quutulyoomkiisa maanta doonanayo ayaa dad qowlaysata ah oon ilaahay ka baqaynin diin iyo arxanna mid ay garanayaan aysan jirin ayaa waxay ku dileen meel u dhow siinka dheer annagoo shacab ah waan ka xunnahay inay ereygaas noola adeegsado maana hayna xog mana nihin taliyayaal ciidan ninka la dilay walaalkiisa ayaa sheegay inuu cadaalad daro tirsanayo isagoo sheegay in walaalkiisa si xaqdaro ah loo dilay wuxuu kaloo tilmaamay in horey ciidamada shisheeye ay u dileen cabdulqaadir sheekh xuseen waxaan ka cabanayaa dowladda soomaaliya oo tirika laba jeer si cadaalad daro ah ila dhaqmaysa anigoo ah cabdulaahi sheekh xuseen marka koowaad amisom ayaa iga disay walaalkay cabdiqaadir sheekh xuseen marka labaad cabdisalaan sheekh xuseen ayaa maanta iga geeriyooday ilaa ay haddan wax cadaalad ma hayo cadaaladaan u baahanahay nin maskiin ah oo safar u socdo oo magaalada muqdisho ka baxay oo u socdo muxuu ahaay tagabal u ahaa caasiyou saaraay gardaraa lagu xabadeeyey gardaraa lagu dilay meeshaan taagnaayey ee, askarigii dilay ciidanaa joogay ma aysa qabanin annaga inkee waru- baabuurkaas waa lagu la'day qaba nin- nimankaa maa qabatiin ma qaban karna haddaana dilaynay dheheen ciidamada dowladda federaalk ayaa baneysatay daadinta dhiigga dadka muslimiinta ah magaalada muqdisho maalin walbana waxaa ka dhacda tacsi waxaa si toos ah warkan uu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qaar ka mid ah beelaha dega gobollada dhexe ayaa cusboonaysiiyey beeco ay kula jiraan mujaahidiinta al-shabaab maxamed daahir ayaa warbixintaasi ka waramaya kulan ballaaran oo looga hadlayay jihaadka laguna soo dhoweynayay jabka iyo fashilka dowladda federaalka ah ee shisheeyaha ku gaaray dagaaladii ka dhacay gobollada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud kulanka waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin hoggaanka odayaasha dhallinyarada iyo waxgaradka qaar ka mid a beelaha dega wilaayaadka galgaduud shabeellaha dhexe iyo mudug muddada multaqaha uu socday waxaa goobta beeco looga qaaday beelaha kale ah abgaal mursade wacaysleh habargidir iyo maxamuud hiraab mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin oo wakiil ka ah amiirka mujaahidiinta al-shabaab ayaa beecada ka qaaday beelahaasi iyagoona la dardaarmay sidoo kale muddada kulanka u socday waxaa jiray abaalmarino lagu doonsiiyey jabahaadka mujaahidiinta ee ka howlgala gobollada aynu soo xusnay iyo sidoo kale abaalmarino la siiyey nabadoonka beesha warsangeli abgaal iyo weliga degmada runirgood ee shabeellaha dhexe kuwaas oo lagu abaalmariyey kaalintooda muuqata ee ku aadan difaacidda diinta islaamka iyo sida looga hortegayo duulaanka shareecada dirirka ah ee dowladda federaalka kusoo qaaday goobaha shareecada islaamka lagu maamulo ee gobollada dhexe ugu horeyn waxaa loo yeeray beesha abgaal ee shabeellaha dhexe weliga shabeellaha dhexe sheekada ku tukaday oo beecada ka qaaday beesha ayaa u soo jeediyey inay difaacaan diinta waxaana intaasi kadib waxgaradka beesha ay goobta ka ballan qaadeen inay isgarab istaagayaan mujaahidiinta oo ay u hilinayaan kitaabka allah iyo shareecada laga hirgeliyey wilaayaadka nabi maxamed hadduu saaka joogi lahaayo uu idinla yimaado ou idin yidhahdo man ya'wini waman yansurunii abgaalow dad xoog lahaatiin oo xoolo leh ilaahay kitaabkiisa ma iigu kaalmaynaysiinoo dadkii inaga deeqdiinna waxa aad ku difaacdeen ma igu difaacaysaan hadduu idin yidhaahdo ma dhihi lahaydeen waa kugu difaacayna ma dhihi lahaydeen haddii nabi maxamed saa joogo nabi maxamed wuxuu ka tegay waa kuwan inaad difaacdiin ood gaala ku beenaysiin ood gurguurta ku beenaysiin oo kitaabkaas daf iyo maal waxaad haysateen ku difaacdiin ma ballan qaadaysiin war ma ballan qaadeen dadka idinka dambeeya inaad u geysiin ma ballan qaadeen
markan waxaa loo yeeray oo beecada laga qaaday beesha habargidir odayaasha beesha habargidir oo goobta ka hadlay ayaa ajiibay beecada iyagoo adkeeyey inay ka soo dhalaalayaan wixii looga bartay oo ahaa gaala iska dhicinta iyo difaacidda kitaabka allah iyo dalkan oo ay ku soo duuleen shisheeye isbahaystay
markaan waxaan wacaynaa habargidir habargidir ama madarkicis الله أكبر الله أكبر الله أكبر
maanta innagoo habar gidir ah waxaan qaadnay maanta oo aan ballan qaadnay raayadaas ay ku qoran tahay laa ilaaha ila allah muxammadan rasuulullah iyo kitaabka munasalka ah oo sal- sal-
markan waxaan jaleecaynaa oo loo yeeray odayaasha iyo waxgaradka beesha maxamuud hiraab oo iyaguna laga cusboonaysiiyey beecada iyadoona marnaba aanan laga tegin sida beesha ay u garab istaagtay kitaabka allah iyagoo naf iyo maalba ku bixiyey maxamuud hiraab waxaa weeye horta jihaadku hadda ma qaadeen iyo ma qaadeen hadda saas laydin male waa qaadeen in laydinku daydo ummadda kale oo galguud joogto idinku gambato diyaar mootihiin kitaabkaas Ood u horre- oo dabka u horraysiin diyaar mootihiin allahu akbar allahu akbar baaraka allahu fiik waxaan rabnaa insha allahu tacaalaa kitaabkaas allaah iyo wasanatu inaan ilaahay kitaabkiisaas ku difaacanno الله أكبر الله أكبر
dhiilnagama aha horaan iskula naqaanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ahayna waana uu kor yeelay waana nagu ilaaliyey si gaar ah kulanka inta uu socday waxaa loo yeeray oo beeco looga qaaday beesha wacays leh oo uu ka soo jeeda xasan sheekh kuwaas oo wacdaro ka dhigay gobolka galgaduud markii ay iska diideen mashruuca uu wato xasan sheekh isagoo soo diray odayaal ka soo jeeda beesha kuwaas oo dhowaan ku geeriyooday dagaallo ay isaga hor yimaadeen mujaahidiinta iyo ciidamada dowladda federaalka waxaisluhu hadde waana dhacdeen dhowr maray dhacdeen siriq inta loo dhigay dhacdeen asay dhacdeen maalin kastana lama rabo in war la hayo diintan dadka u maqaanaad aragteen diintan qabiilada u diriraaya dad idinka qur-aan badan ma aha laakiin tawfiiqda ilaahay iska leh ma qaadeen kitaabkaas ilaahay war ma qaadeen war markhaati ka ahaada ma qaadeen gurguurta hadduu waayo hadduu widin waayo qof dambe uu hunguriyahay hadduu cali gaaf waayo waxaysna kale raje ka male hadduu waxaysla waayona abgaal uu rajayaha male hadduu abgaal waayona hawiye uu rajo qof uu qof uu rajayaha lama arko maantay ballantaas inaan kitaabka ilaahay shareecada islaamka inaan ku dhaqmayno kitaabka ilaahayna wax kastoo ku soo duula iyo wax kastoo inay dhibaateeyaan isku daya naf iyo maal inaan ku bixinaynaan ballan qaadaynaa beecadaas nala galaan run ka sheegaynaa mid horaanka run sheegnay xasan gurguurta hadduu shalay ku danaystow si qabiilnimo ay cadiifada ku soo galay maanta inuuna ku soo geli karin in dad la xisaabtamo la helay ayaa la ballan qaadaya oo xisaabtamaya iminkana aynu jareecno beesha marursade oo ka mid ahayd beelaha laga xusay kulanka lagana cusboonaysiiyey bayco ay horey ugu jirtay beesha beesha oo ka mid a beelaha ansaarta ee isgarab istaagay mujaahidiinta iyana lagama tegin oo kaalinteeda ayaa lagu dheeraaday maantana waxaanu yeeraynaa beesha murursade oo ah curadka beesha hawiye midda kale ah beel ka mid a beelaha ansaarta ah ilaahay kitaabkiisu oo ku hirgalay caawa waxaa laydin tajdiidiyey adiko awal baan saarahay ballankii cadig
qeybaha dambe kulankan ballaaran waxaa abaalmarino la guddoonsiiyey nabadoon cabdulaahi cali caraaye oo ah nabadoonka beesha warsangeli abgaal iyo waaliga degmada runirgood ee shabeellaha dhexe sheekh daahir cali sow si kastaba ha aatee qabaa'ilada dega gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa beeco kula jira xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo ka hor yimid oo la dagaalay mashruuca uu wato xasan sheekh ee maraykanku u soo dhiibay taas oo la doonayo in lagu dumiyo shareecada islaamka oo ay ku badbaaday nafta iyo cirdiga beelaha dega gobolada shabeellaha dhexe mudug iyo galgaduud warkii duhur oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa naga intaa